bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuuda sulaymaan bnu ashcad asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fi shufcati baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi shufcati fii xukmi shufcati ama fii bayaani axkaami shufcati shufcada axkaamteeda caddaynteediibuu u baab yahay shufca marka waa bidami اlmucjamati shiinka oo la godo wa iskaani اlfaa'i iyo fa'da oo la reebo ashufca ayb oo qofkii marka ashufaca yidhi waa la gef xugmiyey waxaana laga qaatay ma'khuudaة min الshafci waana labada ama dhabanka tirada ah wa qiila min aziyaadatina waa laga qaatay waa la yidhi oo ziyaadadaa laga wadaa ayb waqiila min alicaanatina waa laga qaatay baa lyidhi alicaana ayb sharciga marka waxaa lagu yidhaahdaa intiqaalu xisati shariikin ilaa shariikin kaanat intaqalat ilaa ajnabiyin bimili اlciwad اlmusamaa ayb xiso ama qayb inay wareegto intiqaalu xisati shariikin nin shirkad ku jiray shirkadda qaybtii uu kaga jiray inay wareegto ilaa shariikin ay u wareegto shariik kale nin kaloo shirkada kula jiray inay u wareegto qaybtiisii kaanat intaqalat ilaa ajnabiyin intaynan kan u wareegin nin ajnabia ay u wareegtay ay ka soo wareegaysaa ayb bimili alciwadi almusamaa wixii lagu kala gatayna oo kale ayay ku soo wareegaysaa macnaheedu laba ninoo dhul isla leh oo dhulku isugu jiro ama daar qolal ka kooban ha ahaato ama dhul ha ahaadee oo shirko ah midkood oo dhulkii nin kale ka gatay midkood qaybtiisii buu nin kale ka gatay markaa ninkaa ajnabiga markay ku wareegto kadib kii isagu lahaa dhulka kii marka hore lahaa shariigii hore oo shariikulqadiimka waxaa u bannaan inuu ninkan yidhaahdo lacagtaa meeqaad ku gadatay intaas lacagtaada hoo orod bax qahran ayuuna ku baxayaa qasab maaha yacnii wax jaa'is ah ama wax isagu markaas xaggiisa jaa'is ka ah ma aha ninkan isaga agtiisay jaa'is ka tahay hadduu doono waahay waa iska dhaafi karaa hadduu doonana waa iska bixin karaayo lacagtaan lacagtaadii aad ku gadatay waatana laakiin kaas kale ee ajnebiga ahaa ma diidi karo shufcadu marka macnaheedu sidaas waa xikmada ku jirtana waa la fahmi karaa labadan qofee shirkada marka hore waxaa laga yaabaa inay isdoorteen ayagu isfahmi kareen ninkan ajnebigoo ninkan wax loogu daraayo waxaa laga yaabaa inuusan rabin ama dabci ahaan u diidaayo ama dhib kale ama culays kale inuu soo fuulaayo bina'an calaa daalika marka isaga rabitaankiisa shariiggan hore unbaa la fiirinaya haddii uu yidhaahdo wax dhan anaa isku qaadanaya lacagtaad ku gadatay hoo anaa beesadayda ku gata ma dhihi karo ayb ninka ajnebiga waa iska tegayaa ayb sharciguna dabcan ajnebi meeshaan oo kale waxa loo isticmaalayaa waxay tahay qof aan shirkada shaqo ku lahayn kelmad maahka hariib ah ma ahanayb macnaheeduna marka gaal un looma jeedo ayb qof ajnebi oo gaalay u wareegtay ma laga wadanayb marka macnaheeda sharcanna marka sidaas waaye culummadu iskuma aynan khilaafin mashruuc inay tahay xadiidkay axkaamteedu gelaya marka qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna إسماعيل بن إبراهيم عن بن جurayج عن أbي الزبير عن jابر qاaل qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgu waxa uu yidhi الشhفcaةu شhفcadu fيi kuli شhirki شhay kastoo wadaaga dhexdiisa ayay ahaatay rabcaةin daar أw xaaئطin ama dayr laa yasluxu uma habboona an yabyaca inuu gado qofkood xataa yu'dina intuu ogeysiiyo shariikahu shariigiisa intuu ogeysiiyo fa in baaca hadduu iibiyo fa huwa axaqu bihi isaga ayaa ku xaqnimo badan fa in baaca haddii uu iibiyo fa huwa shariigiisiiba axaqu ku xaqnimo badan bihi isaga maalka xataa yu'dinahu intuu ka ogeysiinayo haddii marka la ogeysiiyo oo isla markiiba uunan dhihin anaa qaadanayo uusan dhihin iska aamuso de macnaheeda ninkaas kale marka xaqiisu waa sugnaaday ayb xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa xadiidkan uu keenay hubuutu الshufcati fi اlmushaac shayga laysla leeyahay shufco inuu galo rabcatin ow xaa'idinna waxaa laga fahmayaa shufcadu manquulaadka inaysan gelin oo waxyaabaha maguurtada un inay gasho manquulaadka la kala saari karo oo la kala sooci karo on isku dhex milansanayn ma ma gasha iyada shufcadu ayb rabcatin waa daar ow xaa'idinna marka waa dayr la soo wareejiyey beer dayrteeda dayrkeed oo dad isla leeyahay oo kale guri bay wada dhaxleen oo kale laba wiilo isla dhalataa guri dhaxlay gurigii lix qol buu ka koobmaa maalan ilaa gurigaas la kala sooco oo albaabada loo kala jeediyo oo waddada u kala jeestaan intii ka sokayso midkood haddii uu gado kii kale waxaa u bannaan inuu markaa yidhaahdo lacagtaadii baan kuu celinaya orod bax shufcadii marka waa kaasa rabcatin daar ow xaa'idin ama xaa'id laa yasluxu ma habboona an yabiica inuu iibiyo baa'icu labadaa yacni midkood xataa yu'dina shariikahu shariigiisa intuu ka ogeysiiyo fa in baaca haddii uu iibiyo fa huwa axaqu bihi isaga ayaa shariigiibaa ku xaqnimo badan shariikulqadiimaa la idhaha marka shafiicna waa la yidhahdaa shariikulqadiimna waa la yidhaha kaasaa ku xaqnimo badan ayb xataa yu'dinahuna waxay sheegaya haayadu waa intuu ka ogeysiiyo haddii la ogeysiiyo haayadaas laga dhammaado oo isagu uunan doorannin inuu shufcadii qaato bis waayo ninkaas maka bis waay waa uga dhammaatay khiyaarkii uu shufcada u lahaa qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaثna أxmed bnu xambal qaala xadaثna cabdالraزaaq qaala ahbarana macmaru can الzuhriyi can abi salmةa bni cabdالraxmaan can jaabir bni cabdillaahi qaal inamaa jacala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yeelay ashufcata shufcadu fii kulli maa shay dhammaantiis oo lam yuqsam aan la qaybinin wax walbo oon la qaybinin ayaa uu yeelay ama lam yuqasam aan la qaybqaybinin ayb fa idaa waqacat alxuduudu xuduuddu hadday dhacdo oo labada qof ee shirkada ah soohdin ay kala dhigtaan wa surifat iduruqu jidadkiina la kala geeyo oo jidadkiina la saafigareeyo jidadkiina la saafigareeyo markaa surifat marka macnaheedu min altasarufi ayay ka timid ayb aw amase min altasriif ibnu maalik waxa uu yidhi macnaahu khalusat wa baanat idaa surifat haddii la saafigareeyo ayb ayb ibnu maalik marka saasuu yidhi surifat bimacnaa khalusat wa baanat waay markay gooni noqoto oo ay qof u saafigarowdo ayb mushtaqun min asirfi ayaa laga keenayo mushtaqun min asirfi bikasri اlmuhmalati bimacna alkhaalis min kulli shay bimacnaa alkhaalisu min kulli shay wa surifat hadday khaalis loogaga yeelo aduruqu jidadkii haddii khaalis laga dhigoo la saafigareeyo qof walbaa jidkiisii loo gooni yeelo falaa shufcata shufca ma ahaanin xadiidka marka qaybta hore waxaa laga qaadanayaa ashufcatu fii kulli maa lam yuqasam wixii markaa qayb geli karo la qaybiyo aan mushaac ahayn shufca inaysan ku bannaanayn mushaac iyo yacnii shay muqasam ah waay mushaacu baa shufcadu ay ku bannaan tahay fa idaa waqacat alxuduuduna waxaa laga qaadanayaa xadii marka qaybtan dambe ibnu cabdilbar sida uu leeyahay shufcatu uljiwaaray anfinaysaa shufcatu uljiwaar xanafiyada ayaa iyagu waxay qabaan waxa la yidhaha shufcatu uljaar ama shufcatu uljiwaar shirkad dadku inay ahaadaan keliya qasab maahane adiga haddaad gurigaaga iibinaysid ninka deriskaaga inaad u sheegto waa ay leeyihiin war guriga ma iga gadanaysaa maya hadduu yidhaha kadib un inaad iibisid haddaad nin kale ka iibisid derisku wuxuu xaq u leeyahay inuu shufcaysto uu kii yidhaha lacagtan qaadee soco meesha ka bax oo iyagu marka jiwaarka iyo deriskay ku sugaan shufcada xadiid baana imaan doona aljaaru axaqu bisaqabihi dhihi doona nacam xadiidkaas marka jaarka shariiggaa laga wadaa carabtuna waa u isticmaalaan shariigga jaar inay dhahaan zawjada ama qofka xaaskiisaba jaaratuhu bay dhahaan ayb marka jaarka xadiidka soo socdo macnihiisu waxaa weeyaan ashariik tanaana laga qaadanayaayo faidaa waqacat اlxuduudu wasurifat اطuruq de derisku xuduud xuduuddoodu waa kala caddahay ninkan derbigiisu waa halkan adna derbigaaga halkan buu ka bilowdaa albaabkiisu xaggaas buu u jeedaa albaabkaaga halkan buu u jeedaa marka albaabadii hadday kala caddaadaan oo jidadkii kala cad yihiin dhis waayo shufca ma jirto laakiin hal shufcaa ku imaan karto mas'aladaa laftirkeeda guriga ninka ma shufcaysan kara laakiin waddada waa laga yaabaa inuu shufcaysto dariiqu marka dariiq naafida iyo hayrunaafida u qaybsamaa dariiqa marka khayrunaafidka ahoo dhan dhanna ka xihan dhinacna marka ay madkhal iyo makhraj dadka u ah dariiqan maalan jidkan jidcaddahan halkan buu jidka weyn ka soo galaa meeshan waa ka xihan yahay guryahanoo dhan baa waddadan isticmaalo waddadaas marka xaqeeda marka la sheegayo yaa iska lehna dadka deggan guryahaas baa waddada wadaago oo shirko ku ah ayb ninka marka haddii uu yidhaahdo derisku waa dhici kartaa ninkan ajnebiga ee wax ka gadanayo inuu yidhaahdo anu waddadan waddada shurakada xaqa ay ku lahayd waa ugaga shufcaysan karaa gurigaaga lahaw laakiin albaabka meel kale ka baqso nacam dariiqaan ha soo marmarin oo ha isticmaalin ma mar ha ka dhiganin inuu dhaho waa laga yaabaa bacdu ahlicilmi saasay dhahayeen laakiin gurigii iyo iyadu kuma lahaanayo qofka قال xدثنا محمد بن يحيى بن فاriس وهو الذhلي قال xدثنا الحسن بن ربيع قال xدثنا بن إدريس عن بن جurayج عن بن شهاaب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهma جميعا عن أبي هريرةa قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم إذا quسiمت الأرض dhulka haddii la qaybiyo وxudad la xadeeyo falaa شhفcaةa شhفca فيiha dhexdeeda ma ahaanin dii dhulka la kala rarto labadii wax isla dhexladay hadday guriga inta derbi ku kala soocdaan ninba qaybtiisa ninna albaab halkan ka baqsado ninna albaab uu halkan ka samaysto khalaas bis waddadiina waa kala jeedsatay gurigii waa la kala xadaystay ninkan gurigiisu ninkoo doona waa ka gadan karaa wax shufcood ku leedahayna ma leh calaa qowli اljamaahiir min ahli اlcilmi qaala xadaثna cabdالlahi bn mxamed annufayliyu qaala xadaثna sufyaan can ibraahiima bni maysara samica camra bna shariid samica abaa raaficin samica الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam yaquul aljaaru jaarku derisku axaqu isaga ayaa ku xaqnimo badan bisaqabihi bisababi qurbihi dhowaanshadiisa darteed bisaqbihina waa la dabdiyey bisaqabihina waa la dabdiyey wabisaadina waa la dabdiyey macnuhuna waxaa weeyaan biqurbihi dhowaanshadiisa daraaddeed ayuu xaq u leeyahay derisku aljaaru jaarka deriska isaga ayaa axaqu ku xaqnimo badan yacnii bishufcati jaarihi jaarkiisa shufcadii wax uu gado shufcada ka imaanaysa isaga ayaa ku xaqnimo leh bisaqabihi biqurbihi dhowaanshadiisa darteed yacnii ku dheganaanshada uu kugu dheggan yahay daraaddeed ayuu ku mutaysanayaa xadiidkan marka xanafiyadaa qabsadeen waxayna ku sugeen shufcatuljiwaar ayb jumhuurtuna waxay dhaheen xadiidkan jaarka waxaa laga wadaa shariiga oo qofka shariiga kulaa deris unbuu kula yahay shariigu mar walba waa deriskaaga saasaa marka lagu xambaarayaa si xadiidkii hore iyo kan loo jamciyo qaala xadaثna abulwaliid aطayaalisiyu qaala xadaثna shucbaة can qataadaةa can اlxasan can samura can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali waslm nebigu wuxuu yidhi jaaru daari daarta deriskeeda axaqu isaga ayaa xaqnimo badan bidaariiljaari jaarka kale isaga jaarkiisa daartiisa aw ilardi ama dhulkiisa ayuu ku xaq leeyahay ayb lafdigan marka abu cumar ibn cabdilbar waxa uu yidhi wahada lafdu mushkilu laysa fiihi tasriixu bishufcati xadiidkan aljaaru axaqu bisaqabihi shufco ma caddaynaayo shufco kuma cadda ayb wasaqabu alqurbu ayb wa huwa xadiidun qad ikhtulifa fii isnaadihi waa xadiid isnaadkiisu laysku khilaafay buu yidhi wa fii macnaahu iyo macnihiisa walam yahbut fiihi shay-un shufcatuljiwaarna wax sariixoo ku sugnaaday ma jiro wa qaala aydan waxa uu yidhi wayaxtamilu an yakuuna aljaaru almadkuur jaarka la sheegay waxaa suurtagala inuu yahay fii hada alxadiidi lagu sheegay huwa shariiku fi lmushaac hantida mushaaca ah ninka shariiga kugula ah in laga wado waalcarabu qad tusami shariika jaaran carabtu inay shariiga jaar dhahdaan la arkaa wasawjata jaaratan inay yidhaahdaan waidaa xumila calaa hada lam tatacaarad ilaxaadiiu haddii sidaa lagu xambaaro jaarkan shariig lagu xambaaro lam tatacaarad ilaxaadii axaadiitu iska hor imaan maysa markaas ayb waana mutacayin qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa hushaymu qaala ahbaranaa cabdulmelik can caطaa can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam aljaaru axaqu bishufcati jaarihi aljaaru deriska axaqu isaga ayaa ku xaqnimo badan bishufcati jaarihi deriskiisa shufcadiisa midkan marka waa sariix bishufcati jaarihi shufcadii waa ku caddahay xadiidkan yuntadaru bihaa waa lala suganayaa wain kaana haba ahaado isagu wain kaana haba ahaado huwa shariigu qaa'iban mid maqan goorma laakiin idaa kaana ariiquhumaa waaxidan haddii ariiqoodu mid uu yahay ariiqooda mid uu yahay maxaa laga wadaana waddada ay isticmaalaan oo hayru naafidka ah oo ay iyagu isticmaalaan labadoodu hadday hal waddo tahay waa markaas ayb laakiin nina haddii halkaas albaab uga baxsan yaha jidkaas uu isticmaalo jidcaddaha kale nina jidcaddahan uu isticmaalay kala jeedaan waxba isku malaayb xadiidkan marka shufcada derisku ay ku caddahay isagu dacfi baa la geliyeyo cabdulmeligan baa ku jiray dhaheen marka ibnuulqayimna tahdiibu sunanka wax badan buu ka hadhadlay mas'alada laftirkeedana fiqhi ahaan waa uga hadlay ayb ayb qaala alxaafid shamsudiin ibnu اlqayim raximah اllaahu adal baa marka meel uu ka soo waday qiila wamin ayna qulta cabdulmelik waaye ayaa waxaa lagu yidhi xadiidkan aljaaru axaqu bishufcati jaarihi xaggee ka tiri inamaa huwa can jaabir bni cabdillaahi ayb waqad rawaa abu salamata bnu cabdiraxmaan can jaabir mufasaran abu salama can jaabir xadiidka isagoo fasira waa soo marnay kii aan soo marnay hore ana rasuula اllahi sal ly slam qaala ashufcatu fima lam yuqasam faidaa waqacat اlxuduudu falaa shufcata waabu salama min alxufaad warawaa abu zubayrna waa wariyey wahuwa min alxufaad can jaabirin buu ka wariyey maa yuwaafiqu qowla abi salama xadiidka abi salama wax waafaqayo yacni waxaa iswaafaqay abu salama iyo abu zubayr can jaabir wayukhaalifu maa rawaa cabdulmeliki bnu abi sulaymaan cabdulmeligan waxa uu wariyeyoo deriska uu ku soo darayna way khilaafeen labadoodaba wa fiihi min alfarqi bayna ashariiki wa bayna almuqaasimi shariigga iyo muqaasimka farqiga u dhexeeyana waa ku caddahay fa kaana wla alaxaadiii axaadiidta kan ugu habboon an yuuqada bihi cindanaa annaga agteen in la qaatay ku habboon tahay wallahu aclami kaa weeyaan marka liannahu ahbatuhaa isnaadan wa abyanuhaa lafdan can اnebiy sal l slam ayb qaala tirmidiyu ayb hadalkan marka buu ka soo guuriyey ayb ayb bayhaqi baa hadalkan wato bayhaqi buu ka soo guuriyey qaala tirmidiyu tirmidi markaa waxa uu yidhi wainamaa taraka shucbatu xadiiثa cabdilmalik lixaali hada اlxadiiث shucba xadiidkan waa ka tegey wuxuu uga tegey cabdulmelik buu ka tegey lixaali hada alxadiid xadiidkan oo raggaas hiqaadda uu ku khilaafayo dartii ayuu cabdulmelik ibnu abi sulaymaan oo shucba uga tegey saabaa uu yidhi bayhaqi warawa alxaakimu min طariiqi umayata bni khaalid qaala qultu lishucba maa laka laa tuxadiثu can cabdilmelik maxaa uga warin la'dahay qaala taraktu xadiiثahu xadiidkiisa waa ka tegey qaala qultu waxaan ku idhi tuxadiثu can moxamed bni cabdillaahi alcarzamiy watadacu cabdalmelik ninkaasaa ka warisaa ninkanna waa ka tagtay waqad kaana xasana alxadiiثi isagoo waxaad ka tagtay weliba xadiidkiisu xasan yahay qaala min xusnihaa farartu xasannimadan buu uga cararay tan marka waxay ku tusay xasanka isilaaxa mutaqadimiinta mararka qaar inay iskaga isticmaali jireen macnahan hadda isilaaxiga macno ka duwan oo ay marka iyagu xadiidka daciifkaa qaybo ka mida laga yaaba in markaa xasanka uu ugu jiray oo alxadiidu cindahum saxiix iyo daciif kan marka xasanku ay tirmidii wixii ka dembeeyey culimmadu u yaqaaneen iyagu daciifka inuu ugu jiray baa laga yaabaa markay leeyihiin daciifka tarkiib iyo tarhiib waa loo isticmaali karaana intiisa badan wuxuu ku dhacaa midka xasanka iska aanaam وqال أحمد بن سعيد الdاrمي سمعت مسددا وغyره من أصحاaبنا عن يحيى بن سعيد qاaل qاaلa شhuعبة لو أنa cabdالملك جاءa بmiثلihi آخر أو اثنaين laتaرktu xadيiثahu yعnي xadيiثa شhufcati mid iyo labo xadiidkan oo kale hadday la imaan lahayn isaga ahayn waa ka tegi lahaa وqاaل أبو qudاmة عan yaحيى القطاn qwlهu low rawىa cabdالملك بن أbي سuلaيمان xadيiثا مثل xadيiثi شhufcة laتaرktu xadيiثahu وqاala bacضu الnaas hada ra'yu lcaطاء qaar waxay yidhaahdeen hadalkan aljaaru axaqu bishufcati jaarihi waa ra'yu caطاء oo waa mudraj adrajahu cabdulmelik fi اlxadiiثi idraajan aljaaru axaqu bishufcati jaarihi waa min kalaami caطاء idraaj ahaan baa halkan loo soo dhexgeliyey dheheen fahada maa ramaa bihi الnaasu cabdاlmelik wa xadiiثahu waa waxa marka xadiikiisa cabdulmelik iyo xadiidkiisaba sababka loo tuuray taas weeyaan mudraj ahaanta iyo iyadoo uu khilaafay abu salama iyo abu zubayr wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen cabdulmelik ajalu wa awhaqu min an yutakallama fiihi in lagu hadla waa ka weyn wa kaana yusamaa waxaa lagu magacaabi jiray isaga almiisaana miisaan liitqaanihi wa dabdihi wa xifdihi isaga wax lagu cabiran jiray wlam yatakalam fiihi axadu qau ilaa shucba cid ka hadashane ma jirta shucba aan ahayn watakallama fiihi wuxuuna isaga laftirkiisa uga hadlay min ajli hada alxadiid cillo oo dacfi iyo suuulxifdi iyo tadliis iyo ma uga hadline liajli xadiidka dartiisa u daciifiyey min ajli hada alxadiidi wahuwa kalaamu baailun bay yidhaahdeen waa kalaam baaila xadiidka in qofka lagu daciifiyo ee qofka isaga in ama xifdigiisa la duro ama tadliis lagu sheego ama irsaal khafya lagu cileeyo waa in cillo la sheego laakiin ninkan waa daciif xadiidkaasuu wariyey xadiidkaabuu wariyey dartiisuu daciif ku yahay ma toosnay dhaheen fainahu idaa lam yudacifhu ila min ajli hada alxadiid waxaa xadiidkan maana wax kale haddaanu ku daciifinin kaana dalika dowran baailan dowr iyo tasalsulaa ka dhalanayo baail fainahu laa yahbutu dacfu alxadiidi waxaa la dhihi karaa xadiidka dacfigiisu ma sugnaanayo xataa yahbuta intuu ka sugnaado dacfu cabdilmelik cabdilmelik dacfigiisa marka hadalka shucba haddaan qabanana maxaa dhacay cabdilmelik dacfigiisa ma sugnaanaayo ilaa xadiidka un mooyaane in lagu sugo dowr iyo tasalsul waayo marka aan laga dhammaanaynin falaa yajuusu an yustafaada dacfu marka ma bannaana in dacfigiisa laga faa'iidaysto min dacfi اlxadiidi xadiidka dacfigiisa alladii lam yuclam aan la ogaadeenba dacfuhu dacfigiisa ilaa min jihati cabdilmelik maahane walam yuclam dacfu cabdilmelikna lama ogaanayo ilaa bilxadiidi maahane wahada muxaalun min alkalaam war mustaxiil ah waa waxaas faina arajula min ahiqaati alahbaat ninku waxau ka mid yahay ragga hiqaada ahbaadda ah alxufaad alladiina laa matmaxa liطacni fiihim oon yani marnaba laysku dayi karin duristooda wqad اxtaja bihi muslimu fii صaxiixihi muslim ayaa صaxiixiisa ku xujaystay wakharaja lahu ciddata axaadiiث ayuu ka soo saaray walam yadkur liصaxiixi xadiiثihi wاlاxtijaaji bihi أxadu min ahli اlcilmi qof ahlucilmiga ka midana waxba kama sheegin xadiikiisa ixtijaajkiisa iyo waxyaabaha wاstashhada bihi اlbukhaariyu bukhaari baa istishhaaday walam yarwi maa yukhaalifu iqaad wax iqaadda khilaafsanna ma aanu warinin bal riwaayatuhu riwaayadiisa muwaafiqatun lixadiidi abi raafic kii hadda aan soo dhaafnay waafaqsan tahay shariiga jaarka unbaa shariig lagu xambaarayaa bis mukhaalafo marka ma jirtaba ayb alladii akhrajahu lbukhaariyu xadiidka hadda aan soo dhaafnay abi raafic bukhaari baa wariyey kaa unbuu waafaqsan yahay walixadiidi samura alladii saxaxahu tirmidiyu iyo xadiidkii samura oo tirmidi saxiix yeelay fajaabirun jaabir aaliu alaain saddex buu saddexeeyaa marka fii hada alxadiid abi raafic wa samura wa jaabir saddex saxaabi waay marka abu raafic iyo samura deriska waa sheegeen sooma fahmin jaabirna marna deris riwaayada abu salama iyo riwaayatu abi zubayr deris ma sheegin riwaayatu cabdilmelikna deris bay sheegtay riwaayada jaabir ee cabdilmelik xaggiisa ka timid iyadu marka ee deriska sheegtay waxaa weheliyo laba xadiiثoo kale oo min xadiiثi samura iyo min xadiiثi abi raafic marka jaabir waa aaliثu aلaaثatin wajaabirun marka wuxuu yidhi abi raafic wasamura wajaabirin faأyu maطmacin faأyu maطcanin calى cabdilmelik duristiisu marka maxaa lagu duraya fii riwaayati xadiiثin qad rawaahu can الnabiy sal ا l slm jamaacaة min الصaxaabة xadiid nebigu jamaaco saxaabada ka mida ay ka wariyeen miya cabdilmelig lagu durayaa buu leeyahay waaladiina radduu xadiidahu qolada xadiidkiisa radisay cabdilmelig dannuu waxay maleeyeen annahu mucaaridun lixadiidi jaabir inuu ka hor imaanayo alladii rawaahu abu salamata canhu ashufcatu fii ma lam yuqasam faida waqacat اlxuduudu wasurifat اطuruqu falaa shufcata wafi اlxaqiiqati laa tacaaruda baynahumaa xaqiiqaduna wax tacaaruda ma jiro faina manduuqa xadiidi abi salama abu salama manduuqiisa intifaa'u shufcati cinda tamayuzi اlxuduudi haddii xuduuddu kala soocanto shufca inaan la helaynin oo shufcadu aan foontay ayaa manduuqiis uu tilmaamayaa wa manduuqu xadiidi cabdilmelikna wuxuu sheegayaa ihbaatu shufcati biljiwaari jiwaarka deriska in shufco loo sugo goormana cinda alishhtiraaki fi uruq cinda alishhtiraaki fi ariiq markay jidka wadaagaan wey xadiidkan haddaad fiiriso kan laftirkiisa waxaa aakhirkiisa ku jirta idaa kaana ariiquhumaa waaxidan kaasna muxuu sheegayaa wasurifat uruq marka labada manduuq maba iscaaridayaan buu leeyahay wa mafhuumuhu mafhuumkiisana waxaa ku jiro intifaau shufcati cinda tasriifi uruq cinda uruqda marka la kala geediyo shufcadii inay anfoontay fa mafhuumuhu mafhuumkiisu muwaafiqun limanduuqi xadiidi abi salama wa abi zubayr wa manduuquhuna hayru mucaaridin marka manduuqii mucaarado waa ka nabadgalay labadii mafhuumna waa isxoojinayaanoo maba tacaarud ma jiro whada bayinu wahuwa acdal اlaqwaali fi اlmas'alati buu yidhi xadiidkan marka inaan la daciifinin waay faina الnaasa fii shufcati اljiwaari طarafaani wa wasaط shufcatu ljiwaarkuu soo galay marka dadku waa laba daraf iyo dhexdhexaad faahlu اlmadiinati waahlu اlxijaazi ahlu madiina iyo ahlu اxijaaz wakaiiru min اlfuqahaa yanfuunaha muطlaqan shufcat اljiwaaroo dhan waa anfinayaan waahlu اlkuufati waa xanafiyadee yuhbituunahaa muطlaqan derisoo dhan iyagu marka ama xuduudda ha kala soocnaato albaabada ha kala jeedaan yaynan kala jeednaanin iyagu marka si muطlaq ah baa shufcat اljiwaar ay u sugayaan waahlu اlbasrati culamaau اlbasrana yuhbituunahaa way sugayaan cinda alishhtiraaki marka la wadaagsado fii xaqin min xuquuqi اlmilki xaq xuquuqda milkiga ka mida haddii laysla leeyahay waa laisshufcaysan karaa ilaa darar baa imaanaya markaas xaq laysma lahaan kara marka waxaa ka mid a jidcadka yarka ah ka mida oo ninkan ay dhici karta baabuurkiisa inuu usoo galo kan baabuurkiisa usoo galo kan yacnii waddadiisa kan uu isticmaalayo kaana isticmaalayo ayb marka ninkan kalena aynan dhici karin inuu albaab dhinaca kale ka bannaysto culammada kale laftirkooda way dhahayaan shufcatuljiwaarka diidaayo dariiqaas laakiin shariig waa diidi karaa labadooda keliya hadday hal dariiq wadaagaan wuxuu dhihi karaa ani dariiqan waa kaa shufcaystay daartoo khaliya haddaad doonto hayso dhinaca kale ka baqso albaab kan ha isticmaalin laakiin haddaan xagga kalena albaab laga bejin karinoo dariiq kale aanu jirin dariiqu kan keliya uu yahay wax lagu diidaa male macnihii shariigga meesha waa yaallaa ka ariiqi iyo walmaa'i iyo wanaxwihi bay wadaagaan wayanfuunahaa ahlu basro way anfinayaan shufcada cinda tamayuzi kulli milkin milki kastaa markuu ka soocmo ka kale biariiqihi jidkiisa oo uu uga soocmaya xayثu laa yakuunu bayna اlmilaaki اshtiraaكun waxa laysla leeyahayba اshtiraaك aynan gelaynin ayb وcalى hada اlqowl qowlkan buu yidhi tadulu axaadiiثu jaabir axaadiidta jaabir abu salame abu zubayr iyo midkan cabdulmelik taasay tusaysaa ayb manduuquhaa wamafhuumuhaa saasuu tusaya wayazuulu canha atadaadu iska hor imaatinkana waa ka zuulaya walikhtilaaf wayuclamu waxaana la ogaanayaa ana cabdalmelik lam yarwi maa yukhaalifu riwaayata hayrihi inuusan warinin walaqwaalu alaaatu saddexdan qowlna fii madhabi axmed bay ku jiraan wa acdaluhaa wa axsanuhaa hada alqowlu اhaalit kan ugu acdalsanoo ugu toosnaan badanna kan saddexaad u ah wallaahu lmuwafiqu lisawaab marka masaladu shufcat iljiwaar sidaasuu yidhi wallahu aclam macquulka marka la fiiriyana ama ciladii xikmadii shufcada loo jideeyey marka la fiiriyana ninkan waxaa dhici karta ninka dariiqa la wadaagi jiray ee shirkada kula ahaa afartameeyo sano kontomeeyo sano inay shirkad ahaayeen afartameeyo sano kontomeeyo sano inay shirkad ahaayeen baa laga yaabaa laakiin ninkan dambe soo degi doono xaalkiisu ma ogaan karo inuu dhibaa laga yaabaa marka isaga u bandhig marka hore intaadan waxba gelinba shufca intaadan beec gelin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yuflisu cayrtoobayo fayajidu rajula fayajidu الrajulu ninkii uu helayo maalahu maalkiisa bicaynihi cayntiisa oo u helayo cindahu ninkii iflaasay oo cayrtoobe agtiisa uu ka helayo iflaas marka ama muflis luqada qofka cayrtaa la yidhaha laakiin sharciga waxaa la yidhaahdaa qofka deyntiisa iyo maalkay maalka uu haystaa ay deyntu badnaato ayb qofkay deyntiisu xoolihiisu ka badnaato muflis baa la yidhaha nacam wuxuu leeyahay marka axkaam axkaamtaas marka waxaa weeyaan sharid xajri in lagu sameeyo oo la sharo qaadiga ou sharo xajrigaasna waa limaslaxati quramaa'ihi dadka deynta kule maslaxadooda loo sharayaa oo tasarufka looga mancinayaa markaasaa qofkii qaaligii baa marka ay u tegayaan waxay leeyihiin ninkan deyn baan ku leenahay xoolihiisuu qiimaynaya xoolihii deyntu hadday deyntu badnaadaan waa la sharaya tasaruf dhan baa loo diidayaa oo inuu sameeyo ilaa tasaruf oo fi dimma ah maahane tasaruf oo fii dimmatihi ah inuu dimmadiisa wax ku gado waa la ogolyahay taas iyado dadkan ma dhibaysan laakiin tasaruf oo marka fii acyaani maalihi ah maalkii ou lahaa inuu ku tasarufo sadaqo iyo waqaf iyo beec inuu ugu sii tasarufo iyo maya laakiin fii dimmatihi wixii salam oo kale uu ku soo iibinaayo iyo laa ba'sa taas calaa dimmatihi bay noqonaysaa iyada ninkii marka nin cayrtoobay ayaa maalkii ou lahaabuu ku ag arkay caynu maalihi maalan waa ka gatay waa kuu keenayaa buu yidhi waa cayrtoobay marka maalkii shaygii ninkan laga gatay cayntiisii baa ayuu ninkan ku ag arkay maxaa uga bannaan baabka saas waa marka ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can malikin xaa waxadaana الnufayliyu qaala xadaanaa zuhayru almacnaa can yaxya bni saciidin can abi bakr bni moxamed bni camr bni xasmin can cumara bni cabdilcaziiz can abi bakr bni cabdiraxmaan can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal ayumaa rajulin ninkii ahoo aflasa cayrtoobo faadraka arajulu ninkiina uu gaaro mataacahu alaabtiisa bicaynihi cayntiisa uu u gaaro fa huwa isagaa xaqu bihi ku xaqnimo badan min hayrihi uga xaqnimo badan hayrkaas iyou noqon karaana wuxuu noqon karaa waarid mid wax dhexlaayo wuxuu noqon karaa mid deyn ku lahoo kale ayi qof asaa uga xaq leh sawaan kaana waarian aw hariiman ninkii maalan waa dhintay waarid baa xoolihii haysto waaridkii dhexli lahaa iyo ninkan yaa ku xaqlena ninkan xoolihiisa arkaayo oo u jeedo ayaa ku xaqle laakiin shuruud bay leedahay shuruuddu waxaa weeyaan sida xadiidka gadaalu ka keeni doono waa inaan xoolaha yacnii cayntaas lacagteeda uusan waxba ka guddoomin hadday maalan boqol dollar ahaydoo toban dollar la sii siiyey dadkaas ula siman yahay deynta lagu leeyahay waa inuusan waxba ka guddoomin kow waxaa kaloo laga rabaa inaysa isbeddelin cayntu haddii nuqsaan iyo ziyaado ay ku dhacdo isbeddel uu ku dhaco fa huwa uswatu alquramaa dadkaas kale wax la yeelanayaa deynta ninkan ku leh waa labadaas ayb xadiidkan marka mafhuumkiisu marka wuxuu ku tusayaa faadraka arajulu mataacahu bicaynihi mafhuumka laga qaadanaya waa maxay cayntii oo sideedii ah haddaanu arkin waxba inuusan ahayn cidna inuunan uga xaq badnayn macnaha qaala marka dadka mufliskuna dadka la sharayuu ka mid yahay marka uswatu lquramaa marka la leeyahay waxaa weeyaan waa la sharayaa ninkan xoolihiisii baa marka la gadayaa dadkii baa marka xisaskoodii iyo wixii ay ku kala lahaayeen baa loo kala siinayaa saas baa marka lagu wadayaa xajriga marka baabkiisa dadna waxaa weeyaan limaslaxati nafsihi baa qofna loo sharaa qofna limaslaxati اlkhayr ayaa loo sharaya limaslaxati nafsihi waxaa loo sharaa sabiga iyo majnuunka limaslaxati alkhayrna waxaa loo sharaa safiiha iyo addoonka iyo kan mufliska iyaa loo sharaa waa iyaga limaslaxati alkhayr ayaa tasarufka looga celiyaa qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslama can malikin can ibni shihaab can abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaarif bni hishaam ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal xadiidkan marka waa mursal hadda ayumaa rajulin ninkii ahoo baaca iibiyey mataacan alaab faaflasa cayrtoobay ayumaa rajulin ninkii oo baaca iibiyey mataacan alaab faaflasa uu cayrtoobay alladii kii ibtaacahu ka gatay walam yaqbid walxaal lam yaqbid uusan guddoomin alladii kii baacahu alaabta iibiyeyna aanu guddoomin min amanihi min amani lmabiici wixii la gaday yacnii qiimahoodii shay an waxba aan ka guddoomin fawajada helo mataacahu alaabtiisii bicaynihi caynteeda ku helo fa huwa isagaa xaqu bihi ku xaqnimo badan ayb xadiidkan marka muxuu tilmaamay kan hadda fa huwa axaqu bihi marka walam yaqbid buu ku daray kii hore kaannahu inuu mujmal yahay midkanna waxaa weeyaan mufasir oo kan wuxuu mufasir u yahay uu bayaaninayaa haddii amanka ama lacagta oo wax ka qaato wax ka guddoomo haba yaraatee male marka xukunkuwaa isbedela wain maata haddii uu dhinto almushtarii midka wax iibsaday oo deynta lagu lahaa fa saaxibulmataaci alaabta ninka iska leh uswatu lquramaa buu leeyahay dadka daynooba dadka deynta ku leh yaa uu markaa yacnii dayashadoodu leeyahay yacnii iyagu waxay maraan uu marayaa waa macnaheedu halkanna marka wuxuu kala qaaday geerida marka ninkii aad wax ku lahayd waa dhintay alaabtii hadda halkan bay taallaa ninkii aad wax ku lahayd adiga waa oo cayrtoobay waa dhintay alaabtaadii caynteedii baad aragtaa marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay marka haddii uu dhinto fahuwa uswat اlquramaa cayntu ama ha isbedesho ama yaanu isbedelin dadkaas deynta ninkan ku leh mid ka mida waa ninkan wax gaaro xaq gaaro uu kaga lahaanayaa ma jirto riwaayadan marka waxay tilmaamaysaa saaxibulxaqi haddii uu saaxibulxaqa dhinto geeridiisa uswat اlquramaa ayay qofkan gelinaysaa imaam axmed iyo imaam maaligna saasay dhaheen amaa alimaamu shaafici isagu wuxuu qaatay xadiid abi hurayra kii hore oo ahaa qaala mid imaan doono wa qadaa rasuululahi sal l slm nebigu wuxuu xukumay ayumaa rajulin maata ninkii oo dhinto aw aflasa ama cayrtoobo fa saaxibulmataaci ninkii alaabta iska lahaa axaqu bimataacihi alaabtiisa isagaa ku xaq leh ayb idaa wajadahu bicaynihi caynteeda hadduu ku helo yani imaamu shaafici isagu wuxuu qabsaday xadiid imaan doono oo isagu dhahaya ninka hadduu dhinto ama cayrtoobo labadaba siba ama ha dhinto ama ha cayrtoobo alaabtaadii caynteediiood arkaysa waa qaadanaysaayb xadiidkanna marka muxuu leeyahay mursalka ah fa huwa uswat اlquramaa dhimashada masalada mowdka ayb marka waxaa kaloo imaamu shaafici uu tilmaamay ayb qaarkood baa marka waxay ku dareen ilaa in taraka saaxibuhu wafaa'an ma qaadanayo ilaa saaxibkiisa inuu helo wax uu deynta iskaga bixiyo ou hayo ninkii dhintay baa wuxuu haystaa waxuu deyntii iskaga guday iyo wafaa haddii ay jiraan waxbay ku dareen saasoo kale ayb calaa kullin xaafidku xadiidkan wuxuu yidhi ibnu xajar xadiidkaa soo socdo uu keeni doonaa abu daawuud laftirkiise oo imaamu shaafici qabsaday wuxuu yidhi huwa xadiidun xasanun yuxtaju bimilihi isagoo kale waa la xujaystaa buu yidhi ayb kanaa marka shaafici qabsaday midkan hadda aan haynana wuxuu ku cileeyey irsaal bacdi kalaami alimaami shaaficina wuxuu leeyahay waa jamcinayaa xadiidkan iyo kan mursalkaa iyo midkaas soo socda ayb uu jamciyeyo wuxuu ku jamciyey mujmalu xadiidi ibni khalda xadiidka imaan doono ibnu khalda mujmalkiisu wuxuu tilmaamayaa calaa maa idaa maata muflisan qof muflisa haddii uu dhinto ninka ninbuu wax ka iibsaday deyn buu ku lahaa waa dhintay isagoo muflis ah buu dhintay deyntii marka wax ka gudaa ma leh sadaad iyo wax lagu gudaa ma hayo markaasoo kale fa huwa xaqu bihi isagaa ku xaqle marka xadiidkan oo abibakr ibni cabdiraxmaane hadda aan haynana wuxuu ku xambaaray calaa maa idaa maata malii'an kanna wuxuu leeyahay nin xeli karo deyntu si iskaga gudi karo iyo hadduu isagoo saa'a dhintay weeyaan markaan yacni qofka maalkiisa caynteeda aanu lahayne ee deyntiisa u suganayo riwaayadan hadda mursalka shaafici wuxuu ku xambaarayaa qofka haddii uu yahay wain maata almushtarii fa saaxibu almataaci uswatu alquramaa wa idaa kaana malii'an nin wax haysta hadduu yahay amaa haddii muflis uu yahay xadiidka ibnu khalda ee imaan doono ayaa wuxuu tilmaamayaa maalkaagu cayntiisa oo nuqsaamin hadaad ku aragto waa ka qaadan kartaa shaafici maslagaasoo maray xadiidkan marka muxuu ka yidhi qaala alxaafid shamsudiin ibnu اlqayim waqad acalahu shaaficiyu imaamu shaafici xadiidkan waa cileeyey biannahu kalmudraji oo kale inuu yahay fii xadiidi abi hurayra inuu ku yahay yacnii qowlahu buu u jeedaa fain kaana qadaa min amanihaa shay-an ilaa aakhirihida inta dambe qaala shaaficiyu fii jawaabi man sa'alahu lima laa ta'hudu bixadiidi abi bakr bni cabdiraxmaan shaafici baa la su'aalay maxaa u qaadan weysa xadiid abi bakr yacni almursal faqaala waxa uu yidhi alladii akhadtu bihi owlaa kaan qaataya ka habboon min qablu hadda ka hor ayb anna maa akhadtu bihi waxaan aniga qaatay xadiidka aan qaatay mawsuulun waa xadiid mawsuul ah ayb yajmacu fiihi الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiguna wuxuu ku jamciyey xadiidka dhexdiisa bayna almowti wاliflaasi geeri iyo iflaas wa xadiiu bni shihaab xadiidkan ibnu shihaab waa ka abu bakare munqaicun waa munqaic walow lam yukhaalifhu hayruhu hayrkii haddaanu khilaafi lahayn lam yakun mima yuhbituhu ahlulxadiid xataa haddaan la khilaafi lahayn kan mursal buu ahaa lahay walow lam yakun fii tarkihi xujatun ka tegistiisu haddaanay xujo ku sugnayn ilaa haadaa kaas kan mooyaane intafaa waa anfoomi lahaa liman carafa alxadiida qofka xadiidka yaqaano tarakahu min alwajhayni labadaa wej buu ugaga tegaya labada wej waa kee idraajka iyo irsaalka maca ana abaa bakr bn cabdiraxmaan yarwi can abi hurayrata xadiiahu ayuu ka warinayaa laysa fiima rawa bnu shihaab iyadoo weliba wuxuu leeay abu bakr bni abi cabdiraxmaan abu hurayra uu ka warinaya riwaayadan ibnu shihaab si ka duwan ayb in kaana rawaahu in kaana rawaahu kullahu ayb walaa adri canman rawaahu ayb walacalahu rawaa أwala اlxadiiثi waqaala bira'yihi aakhirahu xadiidkan waxaan malaynayaa buu yidhi qaybta horena inay marfuuc tahay inta dambena ay tahay mudraj oo min kalaami abi bakr wmawjuudu fii xadiidi abi bakrin can abi hurayrata can الnabiy sal slam annahu intahaa fiihi ilaa qowlihi fahuwa axaqu bihi inuu ku dhammeeyey waashbahu an yakuuna maa zaada calaa hada qowla min abi bakrin laa riwaayatan inta dambe inay tahay markaa riwaayo inaynan ahayne ay tahay ra'yi bayhaqina macaanidaasoo kale sii sheegay sii ishaaray laakiin waxa uu yidhi ibn اlqayim waqaala hayruhu ir waqaala hayruhu bayhaqi iyo shaafici kayrkood waxa uu yidhi hada اlxadiiثu xadiidkan qad rawaahu cabdالraزaaq can malik can ibni shihaab can abi bakr bn cabdiraxmaan can abi hurayrata can الnabiy sal ا slam qaalahu bn cabdilbar baa yidhi riwaayadan laftirkeeda midaan iyadoo mutasila la wariyey waqad rawaahu ismaaciil ibnu cayaash ayaa wariyey can الzubaydiy can الzuhriyi can abi bakrin ibn cabdiraxmaan can abi hurayra laba ariiq waa ma aragtaa wa min haadihi ariiqi ariiqan dambe kharajahu abu daawuud baa soo saaray waa keeni doonaa wالzubaydiyu zubaydina ayb wالzubaydiyu huwa moxamed bn اlwaliid shaamiyun ximsiyu yacni wuxuu ka wadaa ismaaciil bnu cayaash idaa rawaa can ishaamiyiina xadiidkiisa dhib ma leh marka ismaaciil haba wariye laakiin nin shaami a buu ka warinaa ogow waqad qaala alimaam axmed wayaxya bnu maciin wahayruhuma xadiidu ismaaciila bni cayaash can ishaamiyiina صaxiixun fahada alxadiidu calaa hada marka صaxiixun waqad rawaahu muusa bnu cuqba isagana waa wariyey can الzuhriyi can abi bakr bn cabdiraxmaan can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alيyh ali wslam dakarahu bnu cabdilbar fahaؤulaa'i alaaatun wasaluuhu kuwani waa saddex xadiidka way wasliyeen can الzuhriyi malikun fii riwaayati cabdirazaaq wa muusa bnu cuqba wa muxamed bn اlwaliid wa kownuhu mudrajan laa yahbutu ilaa bixujatin waana mudraj in la yidhaha ma sugnaanaysa ilaa bixujatin idraajku asal maaha marka idraajku waa inuu xujo ku sugnaado xujadiisu say noqoneena riwaayo kale soocaysa in la helo oo la yidhaahdo qaala rasuulullaahi kada waqultu kada ama waqaala abu bakrin kada in la helo lakala sooco lakala reebo faina araawi lam yaqul maxaa yeele raawigu ma dhihin qaala fulaanun ma dhihin bacda dikrihi lmarfuuca markii qidcada marfuuca markuu sheegay kadib qaala fulaanun lama dhihin buu yidhi wainamaa huwa dannun marka waa malo oo shaafici uu maleeyey inay mudraj tahay markaa uu maleeyey wa amaa qowlu leyf uu yidhi balaganaa ana bna shihaab qaala waxaana soo gaartay ibnu shihaab inuu yidhi amaa man maata ilaa aakhirihi fa huwa maca inqiطaacihi lala qaba laysa bisariixin fi lidraaji idraaj kuma cadda fainahu fasara wuxuu fasiray qowlahu biannahu riwaayatu can abi bakrin laa araa minhu laa ra'yun minhu riwaayo inay ay tahay ra'yi aanay ahayn walam yaqul ina abaa bakrin qaalahu ma dhihin min cindihi buu ka yidhi wainamaa qaala waxau yidhi yuxadiثu bidalika can abi bakrin buu yidhi wاlxadiiثu saalixun lira'yi wاriwaaya xadiidkan qaybtan dambena ra'yi iyo riwaayaba saalix waa u tahay marka maxaa ra'yi loogu xambaarayaa iyadoon deliil xooggan la haysanin buu leeyahay ayb walacalahu fi الriwaayati adhar inuu ku yahay wbiاljumlati falidraaju bimili hada laa yahbutu idraajkan sidanoo kale kuma sugnaado walaa yucallalu bihi اlxadiid xadiidkana laguma cileeyo binaan calaa dalika imaam axmed iyo imaam maalik waxay iyagu leeyihiin xadiidkan way ku camal faleen oo haddii geeri ay timaado dadkaasuu la mid yahay qofkan haddaanay geeri imaanin ninkan uu iflaas ku dhacay marka iflaaskay mowdkay kala qaadayaan iflaas haddii uu jiro maalka cayntiisana ay meeshan taallo oo aan nuqsaamin qiimaheeda la guddoomin waxba laga guddoomin isagaa iska leh haddii ninku uu dhintana dadkaas oo deynta kule buu la mid yahay marka xadiidkan isagu saasuu tilmaamay imaamu shaaficina maslagaas buu marayo idraaj iyuu ku cileeyey irsaalku asagu cillo ma noqonayo maxaa yeelay isagoo mutasil abaa yuu soo arooray idraajkuna marka idraajku ra'yi iyo idraajkan laftirkiisa xujo xooggan ma haysto oo waa ijtihaad iyo ixtimaal xadiidka marfuuca de marka asal marfuucuu ku yahay mar haddii qaala rasuululah layidhi marfuuca asal noqonayo idraajka qofka ku hadlaayo oo sheegaya deliil laga raboonaya marka inuu isagu keeno deliilkiisuna marka in la yidhaahdo waayo la kala saaro inta marfuuca iyo inta mudrajka ah ayb qال xdثna سلyman بن dاwوd qال xadثna cبdاللaه yعن بن وهب qال أخbarnii يuنس عن بن شhهاaب qال أخbarnii أbو بكر بن cبدالرحمن بن الxاrث بن هiشhام أن رsuuل الlahi صلى اه وسلم fذakra mعnى xadيiثi mالك زاada wuxuu ku daray وin kaana qad qaضىa hadduu u guday min ثamanihaa mabiicda qiimaheeda شhayئan waxa uu uga guday fahuwa uswaة الغرamاء dadka deynta leh ku raacaya oo la mid ah weyaan dadka deynta leh ninkan ku leh raacitaankooda dhexdiisau ahaaday qaala abu bakrin waqadaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu xukumay annahu man tuwufiya qofkii la oofsaday wa cindahu silcatu rajulin nin badeecadiina agtiisa ay taalla bicaynihaa caynteeda lam yaqdi min amanihaa amankeeda aanu ka gudin shay-an waxba fa saaxibu silcati badeecada ninka iska leh uswatu lquramaa'i buu leeyahay fiiha badeecada dhexdeeda marka midda ibnuاlqayim leeyahay waa qaala abubakrintan yacnii tafsiir inay tahay ra'yi iyo riwaayadiisiyo iswaafaqay inay tahay intuba waa dhici karta idraaj yacnii kuma ahan sarix kuma ahan qaala xadaثna moxamed bnu cawf aطaa'iyu qaala xadaثna cabdالlahi bn cabdiljabaar alkhabaa'iriyu qaala xadaثna ismaaciil bnu cayaash can الzubaydiy waata riwaayada zubaydi can الzuhriyi can abi bakr bn cabdالraxmaan can abi hurayrata can الnabiy sala اllahu calayh wali wasalam naxwahu ayuu wariyey qaala fain kaana qadaahu haddii uu guday min amanihaa shayan uu ka guday famaa baqiya wuxuu yaaray fahuwa uswatu اlquramaa dadka deynta ku leh dayashadooda dhac ayuu ahaanaya waayuma mri'in qofkii oo halaka dhintay wacindahu mataacun alaabna ay agtiisu tahay wacindahu mataacu mri'in qof alaabtii agtiisu ay tahay bicaynihi caynteeda ay u taalla agtiisa iqtadaa minhu shay-an ou xaggiisa wax ka guday iqtadaa minhu ha ka guda xaggiisa shay-an wax ow lam yaqtadi ama yaanu gudsanina iqtadaa ha ka gudsada minhu xaggiisa shay-an wax ow lam yaqtadi ama yaanu ka gudsanine fa huwa uswatu اlquramaa marka mowdku waa kaasi wuxuu keenayaa uswatu اlquramaa qaala abu daawuud xadiidu maalikin aslaxu xadiidka maalik ee mursalka ahbaa aslaxsan marka midii ibnuاlqayim uu lahaa zubaydi riwaayada mutasilada zubaydina waa tana abu daawuud baa wariye uu ku dhahaya marka aqwaasha culummada iyo say culummadu marka masaa-isha uga niqaashayaan iyo qawaaciddii musalaxa iyo midda usuulka iyo sida loogu noqonayo iyo meelaha laga fahmi karo waan iyadoo tabiiq meelaha laga garan karo hadduu akhriyo wixii uu qaacido usoo qaatay iyadoo la tadbiiqinayo marka waa ku wan qaala xadaanaa mxamed bnu bashaar qaala markaa waxaana fahmaysaa alimaamu shaafici yani madaa macrifatihi fi lxadii xadiidka yani macrifada uu u leeyahay meeshay gaarsiisan tahay manaaqibka alimaamu اlbayhaqi uu shaafici ka qorayna xadiidka iyo cilmu rijaalka iyo fiqhiga iyo cilmiga uu u leeyahay mid walbaa gaar buu u sheegaya dadka qaar baa marka waxay moodaan imaamu shaafici fiqhiga bis inuu yaqaanin xadiidka aanu aqoonin qawaacidda musalaxa iyo kutubta musalaxa la akhrisanayo in badan baa asaga mabaaxiftiisa lasoo qoraan mursalka marka laga hadlaayo iyo ziyaadatu iqada iyo marka laga hadlaayo iyo kulli mabaaxiftiisa lasoo qaadadad marka waxaa jira iyagu meel inta iska fadhiyo culummada kuwa hadda jooga iska dhaaf kuwii hore iyay qiimayn ku samaynayaan hadda ka hor baa waxaan arkay nin dhallinyaroo meel ka yimid yaa wuxuu yidhi imaamu shaafici xadiidka iyo yacnii macrifo dheer uma lahayn xadiidka ma aqoontiisa xadiidka ma badnayn mana xoog badnayn muxadid ma la dhihi karo marka isaga imaamu shaafici maxaa u geeyeyba xadiid inuu yaqaani inaanu aqoonin kii aqoon lahay kii fahmi lahaama isagaana biayi cilmin yafham wabiayi cilmin yumayiz ayb cilmiga wax ku kala soocaya intou joogaan muxuu la egyahay marka maqaale imaamu dahabi leeyahay marka mudaabiq ku noqonaysa kuwaas oo kale wuxuu yidhi alimaamu dahabi dad baa waxay dhaheen buu yidhi imaam axmed xadiid buu yaqaanay fiqhi ma aqoonin waatan cagsigeeda kaana muxadian wabas saasuu yidhi xataa kowari baa ka mida dadka yidhaahdo xadiidka fiqhi ma aqoonin ibnu cabdilbar kitaabkiisa alintiqaa aqwaa iyo dabari iyo aqwaasha axmed ee fiqiga ma sheegaanu dhahay taasaa waxay ku tusay buu leeyahay faqiihi inuusan ahayn markaasuu wuxuu yidhi qofkaad ka hadlaysa ma fahmaysaa buu yidhi tuu tacliiqiya alimaamu dahabi haddii la yidhaahdo xadiidku wuxuu ka ahaa sida shucba oo kale xifdiga fiqhiga sida shaafici oo kale u ka ahaa baciid maahan buu yidhi markuu culuum badan sheegay kadib baa wuxuu yidhi laakina aljaahila lam yacrif qadra nafsihi fakayfa yacrifu qadra hayrihi laakiin jaahilku qadri nafsadiisa qadarkeeda ma yaqaano anaa wax kala sooci aqaanuu ku leeyahay sunno iyo bidcaan kala soocaa xadiid iyo fiqhigan kala soocayaa huwa laa yadri hal kitaabo fiqhigana ma akhrisanin mid usuula ma akhrisanin meeshaas bannaankaas ugu taagan yahay isagii isma yaqaano isagii baa isfahmi waayo imaamu shaafici iyo imaam axmed kala saaraya oo kanaa cilmi badnaa iyo kanaa wax ka qaadanaya kanna wax kama qaadanaya yuu gaaray taa waxay ku tusaya inuusa isagu is aqoonin fa kayfa yacrifu marka qadra hayrihi waa dadkii marka waxaa weeyaan cilmiga bara lahay waa la waalay waa la waalay waa la waalay markaasaa meel daran unbaa loo sii wadaa markaasaa qiila waqaala un agga xagga igu u socoto oo aan meelay ku dhammaato aan jiraynin marka yacni aqwaashaan iyo kutubtan hadduu akhri lahay wuxuu fahmi lahaa culimmada cilmigoodu in meesha uu joogo iyo niqaashkoodu meeshuu ku dhacayo laakiin isagoon qur-aankii dhammaynin haddii la yidhaha kaco meel aad ee kadib uu markaas yacnii fiqina aan akhrisanin xadiidna wax badan aan ka sheegin ou soo maqlo fulaan waa daciif fulaan kadaab fulaan kadaa baa la yidhi oo cilmu rijaalka uu ag fadhiisto cilmu rijaalka lagama bilaabo culumta ma laga bilaabo culumta isaga kuwa farducaynka culumta laga bilaaba cilmu rijaal ha ku bilaabin adiga cid kalea kaa kaafinaysa iska dhaafna berigaad gaarto allah ku gaarsiiya cilmu rijaalka laakiin haddii cilmu rijaal laga bilaabo nin waxaad arkay ismaaciil ibnu cayaash ka sheekaynayo shaamiyiin hadduu ka wariye xadiidkiisu waa maqbuula la yidhi hadduu xijaaziyiin ka wariye waa marduud aayad qur-aan ma akhri kara kitaabka kama kici karan min talbiisaat ibliis qofkan waxaa u roonaa lahayd wuxuu ku cibaadaysan lahaa inuu akhristo sooma tan dad baa kaa kaafiyey waa fardu kifaaye waa fardu cayn maaha ismaaciil ibnu cayaash in la barto iyo yacnii dadkan yacni tajriixooda iyo tacdiilkoodu maahan fardu cayn maaha waa fardu kifaaye hadday bacdi ahlilcilmi u qumaan iyaga ku raac ahlucilmiga laakiinse adiga anaa wax kala soocaya haddaad tihaahdid yanii waxaa kugu dhacaya xirmaan cilmigii baa kaa xirmaan ayaa sidaa lagaaga xirmaaninaya ninka sidaa kaaga xirmaaninaya isaga mustawihiisa laafeeri marka mustawihiisu meeshuu joogo iyo inuu wax kororsado iyo inuu wax faa'iidaysto unbaleeg qال xadثna محمد بن بشhاaر qال xadثna أbو dاوuد وهو الطyالسي qال xadثna بن أbي ذئب عن أbي المcتmر أبوالمcتmرka wxaa l yidh أبوالمcتمر بن cمر بن rاaفع وهuوa مجهuل الxاaل أkرجa xadيiثه أbو dاوuد وبن mاaجة عن cمر بن khلدة waa kii xadيiثki imaam شhاaفiعي deliishanayey qال أتynا أbا هuريرaةa ayaan u nimid فيi صاaحب لnaa ن qof anaga saaxibkeenna شhأnigiisaan ugu nimid kaasoo qad aflasa cayrtoobay fa qaala waxau yidhi laaqdiyanna fiikum waxaan dhexdiinna ku xukumayaa biqadaa'i rasuuli illahi sal l slam nebiga qadihiisa man aflasa ow maata qofkii cayrtoobo ow maata ama dhinto fawajada rajulun nin uu helo mataacahu alaabtiisa bicaynihi caynteeda oo u helo fa huwa axaqu bihi saa ku xaqnimo badan man aflasa ow maatadaanuu qabsaday marka imaamu shaafici xadiidkan laakiin sanad ahaan dacfi baa ku jiroo ninkan abulmuctamir oo majhuululxaal xaafidkaba ugu tarjamay taqriibka ayaa ku jiro laakiin xaafidku xadiidkan waxa uu yidhi xadiiثun xasanun waa xadiid isnaadkiisu xasan yahay buu yidhi yuxtaju bimilihi isagoo kale keligiisaa la xujaystaa buu yidhi laa adri marka wejka oo ninkan halkaas halkaas ku sheegay jahaalatulxaal ayuu ku sheegay marka in kutubaha si fiican looga fiiriyo u baahan yahay jahaalatulxaalka marka inay ra'yi bacdi ahlilcilmi ay tahay iyo ra'yi kale lagu khilaafsan hadduu jiro iyo walacalla inay tahay yacnii majhuululxaalka laftirkiisa hadduu dabaqaadka taabiciinta iyo uu ku jiro yukhtafar ibnu xajar siduu marar badanba uu sameeyo xataa sheekh alalbani laftirkiisa waa sameeyaa majhuululxaalku hadduu dabaqaati taabiciin iyo meelahaas uu jiro yukhtafar maxaa yeele iyagu waxay leeyihiin beenta iyo waa yareed waagaas hadduu dabaqaatu yani kibaari taabiciin iyo haddii uu joogo qad yakhtafiruun marka inay sidaas tahay inay si kale tahay fiirin bay u baahan tahay inta kale marka xadiidka ow maatadaas u weeyaan wax marka xadiidkan uu la goonidaya inta kale laakiin riwaayadii kala riwaayaad kaloo sheegaya waa jiri karaan muxuu yidhi ciladaas unbaa ku jirta abulmuctamir baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man fii man axyaa qofkii noolaysto xasiiran neef daalay ama shay daalay oo layska tuuray wax daalay oo layska tuuray xasiir macnaha waxaa weeyaan neef go'ay go'ayna macnaheedu marka waxay tahay ama yacnii shay noogay macnaheedu aan shaqo fiican lahayn wixii markaa ka dambeeyo oo ninkii iska lahaaba uu iska soo duurka iskaga daayey dameerkii maala muddow ku shaqaysta ku shaqaysta duurku iskaga daayey waa iska daayey ayb baabuurkii baa marka siduu muddo ugu shaqaysanayay cilladiisu ku badatay meelahaas meelahaas qashinada iyo baabuurta iyo layska dhigdhigo dhigay waa ka tegey waa shay marka la nacay oo layska tuuray raadii ama rikoorkii baa ka hallaabay ka hallaabay muddo soo u samaynayay waa iska tuuray marka qashinqubkii buu ku riday markaa nin baa arkay rikoorkii qashinqubkii ku dhex jiro waa ka soo baxsaday waa farsamaystay waa isticmaalay maxaa uga bannaan qaala xadaثna muuسى bnu ismaaciil wahuwa abu salmةa tabudakiyu qaala xadaثna xamaadu xaaw xadaثna muuسى muxuu idin dhigay meeshaas xaaw xadaثna muuسى qaala xadaثna aban can cubayd الlaahi bni xumayd bni cabdالرaحmaan alxumyaariy can الشhacbiي qaala can abaan ina caamiran الshacbiya xadaثahu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam qaal nebigu waxau yidhi man wajada qofkii helo daabatan daabad qad cajaza canhaa uu ka caajizay ahluhaa dadkeedu ay ka caajiseen an yaclifuuhaa inay xanaaneeyaan oy calfiyaan fasayabuuhaa ay iska tuureen marka oo iska sii daayeen faأkhadahaa uu qaatay markaa faaxyaahaa noolaystay fahiya lahu isaga fahiya daabadda neefkaasi lahu isaga iskale baabuurkii iyo wixii kalena waa un lamida layska tuuray ayb qaala abu daawuud fii xadiidi abaan qaala cubaydullaahi xadiii abaan waxa uu yidhi qaala cubaydullaahi faqultu waxaan idhi caman yaa ka warinaysaa qaala can hayri waaxidin min asxaabi الnabiy sal ا slam qaala abu daawuud hada xadiiثu xamaadin wahuwa abyanu waatamu isaga ayaa taamnimo badan caddayn badan cadaan badan qaala xadaanaa mxamed bnu cubaydin can xamaadin yacni bna zayd can khaalidin اlxadaa can cubaydillaahi bni xumayd bni cabdiraxmaan can الshacbiyi yarfacu اlxadiida ila الnabiy sala اllahu alayh ali wasalam annahu qaal man taraka daabatan daabad qofkii ka tago bimahlakin ama bimuhlakin bimahli ayb bimahlikin bimahlikin meel yacni markaa baaba ah ugaga tago ayb faaxyaahaa noolaystay faaxyaahaa uu noolaystay rajulun nin uu noolaystay fa hiya liman axyaahaa qofkii noolaystay ayaa iska leh fa hiya iyadu liman axyaahaa qofkii noolaystay bay u sugnaatay oo lahaanayo marka xadiidka macnihii loo tarjamay waa wataa qofku hadduu neefkii intaa yacnii uu ka caajiso calafkiisii tabar u waayo duurka iskaga sii daayo meel oo iyadoo hadda aan laysdhehaynin qof xoolahan dan ka lahaa meeshaan dhigo meel aan laysdhehaynin hadduu iskaga tuuro qof uu markaa noolaysto oo isaga markaa uu qaato fa hiya lahu wixii kale alaabaana waa sidaasoo kale weeyaan bilahi towfiiq